bulshada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose gaar ahaana dhalinyarada ayaa maalmahan bilaabay inay u dalxiis iyo daawasho tagaan xarunta xayawaanada oo ku taala duleedka galbeed ee magaalada kismaayo xarunta xayawaanada iyo dalxiiska oo ah mid la aasaasay sanadkii laba kun sideed iyo tobankii ayaa dhowaan dib u habeyn lagu sameeyey si ay u noqoto goob dalxiis oo dadku kusoo hiran karaan dhaqaale abuurna laga samayn karo qaar ka mid ah dhalinyarada reer kismaayo oo xiliyada galabkii ay firaaqada hayaan tagabeerta xayawaanada ayaa ka warbixiyey noocyada xayawaanada ay halkaas kusoo arkeen iyo waxa ay ku doorteen inay u dalxiis tagaan beerta lagu xanaaneeyo xayawaanada kala duwan halka lagu xanaaneeyo xoolaha waa markii ugu horreysay bakeyle runtii ag joogo dareenkeyga runtii lama cabiri karo waan ku faraxsannahay dabcan xayawaanaadka ilaah subxaana watacaala abuura qeyb ka mid yahay aad baan u faraxsanahay inaan soo booqdo xaruntan xanaanada xoolaha doorada marka iyo sidoo kale bakeylahan waa markii ugu horreysay bakeylaha aan gacanta ku dhigo runtii xayawaanada wuxuu ka mid yahay markaad qabatid waxaa soo xasuusanaysaa sida bisada oo kale laakiin waa uu ka duwan yahay maadaama isaga oo xalaal u yahay haddana doctoorka noo ammaanay marka meel fara badan daawo u yahay marka waan ku farxsanahay runtii wallaahi waa xayawaano cajiib ah oo hadda aan meeshaan ku arko waa marka ugu horreysa waay marka laga soo tago magaalada muqdisho aan kusoo arkay xayawaano iyo hadda meeshaan ayaa hadda kor usii kacaysa insha allahu tacaala kismaayo oo bilahan soo socoto oo waxaad dareemaysaa in kismaayo aad u ilbaxayso dhanka baahalaha ama xoolaha ama xanaanada durjoogta ah waama beter famo aan maanta soo booqonay maasha allah tabaarakalaahi bakaylaha bahalka gacanta ku hayo wallaahi waa markii ugu horreysa waayo aan aan bahalkan aan qabto ukumo ayuu ku fadhiyaa waqti xadarkan ayaa lagu soo bixiyey maasha allah markaasaa ilaahay nin macaystay beerta xayawaanaadkii dalxiiska ee magaalada kismaayo ayaa qayb ka ah ganacsiyada cusub ee lagu soo kordhiyey deegaanka